ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa lagu dilay tiro ka badan lixdan qofna waa lagu dhaawacay saddex qarax oo sidaasi aad dhegaystayaal maqlaysaanba waa sidii aanu warkayagaba kusoo sheegnay ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay in ka badan konton qof oo kalena way ku dhaawacmeen saddex weerar oo ismiidaamina oo ka dhacay degmooyinka buulo burdo iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaa warkaasi oo faahfaahsan inoo haya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa lagu dilay tiro ka badan lixdan qofna waa lagu dhaawacay saddex qarax oo ismiidaamin ah oo gelinkii dambe ee maanta ka kala dhacay degmooyinka buulo burto iyo jallaqsi ee gobolka hiiraan laba qarax oo gawaari loo adeegsaday ayaa waxyar ka hor salaadii casir waxay ka dhaceen meel u dhow saldhigyo ay ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ay ku leeyihiin degmada jallaqsi mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa waxaa la sheegay in laga hortagay sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada jallaqsi mere xuseen siyaad
hadda geerida aniga inta arkay afar waa meesha wax ka dhaceen waxa waaye meeshii qaraxii hore ka dhacay ee jekbointiga qolada jabuuti laga soo gelayo ee dhanka qoraxsinka mid labaadna wuxuu ka dhacay iskoolka xuneef iskool xuneef la yiraahdo oo asagana meesha hadda qaraxu ka dhacay xoogaa u jira ilaa iyo nus kilomitr camal u jira magaalada meesha laga soo gelaayo meesha jaadka lagu gado meesha laga soo gelaayo marka labada qarax usugeyn maxaa ku dhintay dadka ku dhintay meeqa lagu qiyaasi karaa inta aragtay weli weli xaqiiqada ma hayno laakiin afar qof hadda aniga aan dheegi saaray oo isbitaalkaan tegey wiil dhaawaca aan geeyey haye dadka wax ku noqday dad mas-uuliyiina ma ku jiraan ama askar ama saraakiil waxay noqdaanba askar labaa ku jirta labo oo nimanka xabadeeyey baawarka gaariga layla calaawiga darawalkiisi waa la dilay sidaasuna ku qarax qaraxyadan buulaburde maxaa war ka haysaa niyo buulaburde inte isku saacadaan hayna qarax magow dhacayay marka wax wara kama hadno isla markiina anteenadaa la qaaday oo anteena la-aan waayo weli wax war ka haya male laakiin inay naga dhaawac badan yihiin aan malayna meeshaas waa lagu dhamaada isleeya maanta waa safety magaalada xilligii la isugu imaanayo waa sidoo kale qarax ismiidaamin ah ayaa waxa uu ka dhacay saldhigga booliiska ee bartamaha degmada buulaburte qaraxaasi ayaa waxa uu geystay khasaaro dhimasho in ka badan toban qof sida uu v o a u sheegay yuusuf isaaq muumin yuusuf xagar oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka degmada buula burte nia maanta qarax weynaa dhacay qaraxaas oo ah gaari faarofa gaarigaas waxaa ka dhacay oo soo istaagay bartamaha eelgaabtansi hore iyadow maro gara waaye luuqakiy luuqba mar madaxa ku dhuftay oo dirbiya xataa dale xataa baalla ku dhuftay madaxa yaa talo u baxay waa baxay markii dambe waa la dareemay xabadaha wax looga soo riday degmada xabada looga soo riday halkii xabadaha looga soo riday toos oo baaray xabadaha lala dhacay lala dhacay lala dhacay lala dhacay bruuf maahay ma aqaan xabadii waa kasoo waayeen degmadii iyo meesha amison ladeedii ku qarxay maxaa dhimasho ah ama dhaawac ah inta adiga aada aragtay yuusuf ahaan dhimasho aniga intan ogaay sideed ilaa saddex koo iyo toban intaas waa ogahay waxaa kaloo jiro dhaawac soddon iyo kow xamaraa loo qaadi hayaa oo ruboodgarayn annagaa daaweynni dhaawaca fudud oo iska socdaane waa kow iyo labaatan soddon iyo kow iyo labaatan iyo kow konton iyo labo waa dhaawac halis ahaa iyo iyo iyo yara qiqiqaaba dhimashadana waa kow waa intaas xaaladda magaalada hadda waa sidee
xaaladda magaalada koronta waa go-an tahay le koron macnaha ateen hadda imaatay muddo adiga labaatan daqiiqa ka hor imaatay dulay ku digin koronta waa maqan tahay dab ma jiro jidid kasta waa la xiray hadda ciidamaa xiray jidid jidid kasta xiray wax ganacsiga ma socdaan wax nololka kama daarno qaraxyada maanta ka kala dhacay degmooyinka buulaburte iyo jallaqsi ayaa waxay kusoo beegmayaan xilli muddo hal bil ka hor sidan oo kale qaraxyo ismiidaamin ay ka dhaceen labadaasi degmo kuwaasi oo geystay khasaare nafeed xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne